wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa waxaa uu soo xiray shirka sanadlaha ah ee qiimeynta iyo dib eegista caafimaadka dalka kaasoo ka socday muddo saddex maalina magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa kasoo qeybgelaya xubnaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleeda dalka ugu horeyna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya guuleed cabdijaliil ayaa ka hadlay shirka waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya in wixii efforts ah ama contributions ah ee sektorka caafimaadka la xiriiro in aan ku shaqayno hanaankaas aan degsan in aan hadday ahaan lahayd inaan go-aanno ama guidance ama strategies aan maaragtay ku dul shaqayno thematic areaska aan establish karaysan in madasha saan oo kaleeta ay noqoto madasha keliya ee aan iskula xisaabtan waxaan rabaa in aan ku dhiirogeliyo si gaar ah xubnaha farsamayaqaanada ah ee wasaaradda ku matalo meelahaas inay muujiyaan hogaaminta laga rabo inay maaragtay la yimaadaan hal abuur hogaamin iyo karti ay ku muujiyaan mandaydka iyo roolka la siiyey inay kasoo bixi karaan inay isu keenaan dhammaan bahwadaagta wax mindset ka duwan habkii lagu shaqayhayna la yimaadaan waxaan rabaa hay-adaha nala shaqeeya may ugu horeeyaan maaragtay ma un-ka ama hay-adaha caalamiga aadaan idinkaaga mahadcelinayna taageerada aan nala daba taagantihin laakiin waxaan rabnaa si dalku gaar ahaan sektorka caafimaadka hore ugu socdo waxaan rabnaa in lala yimaado aragti wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo xiritaanka shirkan ka hadlay ayaa sheegaya inka wasaarad ahaan ay u tahay guul weyn in sanadkan uu qabsoomo shirka dib weegista hanaanka caafimaadka ee dalka caafimaadka waa xuquuq bini aadan oo asaasi ah sektar ka muhiimsan sektarka caafimaadkana ma jiro bulsho caafimaad qabta ayaa wax soo saarto bulsho caafimaad qabta ayaa wax barata bulsho caafimaad qabta ayaa wax dhisata bulsho caafimaad qabta ayaa horumar samaysa caafimaadka in markaa aan ugu roonaanno qoondada aan aydha ku leenahay in qayb fiican aan u qoondayno aad bay laga maarmaan tahay farrintaas oo aan kala hadli doonno wasaaraddeenna maaliyadda iyo dowladdeenna guud ahaan si gaabka noo muuqdo ee soo wajahan aan u buuxinno waxaa laga maarmaan ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada in sidoo kale kordhiyaan maxay ahayd isla xisaabtanka iyo sidoo kale maarata korjoogtaynta adeegyada baxaya ayadan aad bay muhiim u tahay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa dhigeeda dowlad goboleedyada dalka ayaa wada dadaal xoogan oo ku aadan sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa adeegyada caafimaad